bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duhurnimo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaadaha qodobada warka duhur ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya diyaarada nuuca xamuulka ah oo u radneed ee hay-adda hay-adaha qaramada midoobeya ee w f b ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha degmada garbahaari ee gobolka gado ciidamada kenya iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya ayaa weerar lagu qaaday kooxaha al-shabaab kaas oo ay ka dambeeyeen deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa burburiyay waxyaabaha qarxa oo lasoo dhigay qeybo ka mid ah degmada waaberi ee gobolka banaadir wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiska xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulan wadatashiga kulan wadatashiga ku saabsan iyo doorashooyinka iyo sidoo kale siyaasadda u qabatay dhallinyarada naafada ah ee gobolka banaadir maamulka degmada ceelberde ee gobolka bokool ayaa ka warbixiyey xaaladaha guud ee degmadaasi sida ammaanka iyo sidoo kale dhinacyada kala duwan ee degmadaasi in ka badan afar boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay mashruuc afur loogu sameynayay dadka danyarta ah ee ku nool xerada rajo ee magaalada muqdisho
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
ugu doorkaroonay warkeenna duhurnimo iminkana kusoo dhawaada isagii oo dhan diyaarada nooca xamuulka ah una rarneyd hay-adda qaramada midoobay ee w f b ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha degmada garbahaari ee gobolka gado xilli ay doonaysay in garoonkaasi ay kasoo cagadhigato diyaaradda oo siday raashin gargaar ah oo loogu talagalay dadka ku nool degmadaasi iyo deegaanada hoostaga ah haddaba waxaynu arrimahaani ka wareysanay wariye cumar caydaruus waxaana wareysiga la yeeshay maxamed abuukar maadan aad baad mahadsan tahay waxaa abaar saacadda markay ahayd lixdii iyo bar qadar daqiiqa ay taagneed saacadda waxaa hawada soo galay ama qabka degmada soo galay mid ka mida diyaaradaha united nationka oo isticmaalaan hay-adaha sida gaarka loo leeyahay waxaana burburka diyaaradii maanta ku burburtay garoonka diyaaradaha lagu arkayay qaar ka mid a xaafadaha magaalada iyadoona ay soo jiirtay qaar ka mid a xaafadaha iyo sidoo kale wadooyinka halbowlaha magaalada
sawir naga sii diyaaradda qaabka ay burburkaas u sameysay ma ma cilada xaggee kaga timid
cilada sida ay xaqiijiyeen injineeradii la socday diyaaradda iyo sidoo kale darooladii waxay xaqiijiyeen in diyaaradda burburka inuu soo gaaro ay keentay waxaa dab u ka kacay mid ka mida matooradii diyaaradda saarnaa oo yahay diyaaradda nooca loo yaqaano lamotorida haye
marka qaybo ka mid a xaafadaha ayay markii ay cilada bilowday kusoo degtay waxaana ay burburisay agaar meelo ka agdhowaa xilligaasi garoonka
ma dhismooyin ku yaalaya
dhismooyin ha
diyaaradda xaggee laga lahaa
diyaaradda waa diyaaradahan ay leeyihiin united nationka balse waxay u ijaarneed hay-adda w f wax khasaara oo ka dhasha ma jiraa
wax khasaaro oo aan ka ahayn diyaaradda ma jiro waxaa la socday xilligaasi diyaaradda afar ka mid a dadkii waday raggii waday diyaaradda ilaa haddana sida ay wararka sheegayaan way badqabaan oo sababo ka mida sida warbaahinta loo soo bandhigay
waa garta dalalkay u dhasheen marka duuliyaasha diyaaradda duuliyaasha diyaaradda saarnaa afartawba waxay ahayeen waxay u dhasheen dowladda kenya diyaaradda waxaa leeyahay dab baa qabsaday ma gebi ahaanta iyo dabka qabsadeen mise waa qeyb
diyaaradda wuxuu dadka ka qabsaday waa qaybo ka mid ah ee labada matoor mid ka mid ah matoorada ay saaran diyaaradda mid ka mid uu qabsaday marka hadda xaaladda waa sidee xaaladda diyaaradda waa sidee hadda xaaladda diyaaradda hadda waa okay een, waxaana hadda dib u bilowday shaqadii garoonka diyaaradaha ee degmada garbaharey waxaan hadda kusoo deganayo oo soo deganayo diyaaradihii caadigaas kusoo degan jiray ee airport
wararka iminka aynu ka helayno isla degmadaasi garbahaari ayaa waxa ay sheegayaan in dib ay u soo laabteen amaba u soo laabtay shaqadii garoonkaasi kadib markii diyaaraddaasi ay burburtay iyadoona sida weriye cumar cidruus inoo xaqiijiyey aysan wax dhibaato ah soo gaarin duuliyaashii diyaaraddaasi waday iyo guud ahaanba afar shaqaale ah oo diyaaraddaasi la socday ciidamada kenya iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa iska caabiyey weerara kooxaha maleeshiyaadka al-shabaab ay ku soo qaadeen xerada kulbiyow ee degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa arrimahaasi aynu ka wareysanay xerada kulbiyow oo ka tirsan degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose waxaa arnimadii hore saaka weerar ku qaaday maleeshiyaadka kooxda shabaab sida wararka aanu ku heleyno iska caabin xoogan ayay halkaas kala kulmeen kooxaha nabaddiidka kadib markii ciidamada oo aada u feejignaa ay markaa xerada gudaha usoo galeen kooxahaas nabaddiidka markii hore gaari ayay qarax ku xirnaa ayaa albaabka hore xerada ay ku dhufteen kadibna waxaa wararku ay sheegayaan in ay rasaaseyn bilaabatay ciidamada dowladda ee halkaasi jooga iyo sidoo kale kuwa amisom oo isgarabsanaya ayaa dagaalka mar qura halkaa uu ku qabsaday sida wararku ay sheegayaan afhayeen aan la hadlay oo ciidamada jubbaland ka tirsan waxa uu ii sheegay in xaalada deegaanku ay degan tahay inkastoo isgaarsiinta hawada laga saaray waxaana uu tilmaamay in faahfaahin ay dib ka soo sheegi doonaan tirada dhimashada iyo dhaawaca iyo khasaaraha halka uu gaarsiisan yahay laakiin waxa dadka deegaanku ay markaa sheegayaan intii ay xabaduhu socdeen inay maqlayeen rasaas aada u xoogan kahor intaan isgaarsiinta la galin oo aan dadka telefoon kula xiriray waxaana ay tilmaameen in ilaa iyo barqadii dagaalka uu soo gaaray laakiin afhayeen aan dadka telefoon kula xiriray waxa uu ii sheegay inay dib ka faahfaahin doonaan khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarka ka dhacay dhankaasi xerada kulbiyow
kaasi wuxuu ahay wariyaheena aadan maxamed salaad aadani kismaayo oo ka warbixinayay iska caabinaya ciidamada kenya iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya ay isaga sameeyeen kooxa al-shabaab oo weerara kusoo qaaday xerada kulbiyo kadib markii kooxuhu halkaasi ay soo weerareen haddaba waxyaabihii kusoo kordha waxaad ku maqli doontaan wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda haddii ee beedmo ciidamada ammaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa burburiyey waxyaabo qarxa oo lasoo dhigay qeybo ka mid a degmada awaabire ee gobolka banaadir waxaa isna arrintaani ka hadlaya nuur siciid tahliil
ama maasintahay sheekeeye ciidamada amniga ayaa subaxnimadii saaki ka warheray in waxyaabo qarxa lasoo dhigay albaabka hore ee iskuulka koo iyo labaatanka octoobar ee degmada waaberi waxaana soo wargeliyey ciidamada amniga qaar kamida dadka bulshada halkaas ku nool iyagoo sheegay in boorsooyin laga shakiyo oo gaaraya laba xabo lasoo dhigay albaabka hore ee iskuulka koo iyo labaatanka octoobar ee degmada waaberi saas darteeda waxaa ku baxay ciidamo amniga sida booliiska iyo nabad sugidda iyagoo halkaasi ka qaaday labadii boorso waxaana halka imaaday ciidamada loo yaqaano miina baarista ee booliiska intaa kadib ayaa waxaa lagu wargeliyey dhammaan taliisyada ciidamada qalabka sida waxaana ugu dambeyntii si nabadgelyoa lagu qarxiyey qaraxyadaasi lasoo dhigay koo laatanka octoobar ciidamada waxay sheegeen in taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir janaal maal ayaa sheegay in baaris lagu hayo dadkii halkaan soo dhigay waxaa ugu dambeyntii shacabka soomaalida ku magaalada muqdisho uu sheegay inay isdijiyaan oo uusan qaraxan wax khasaaraha geysan ciidamada amnigana ay ku guuleysteen inay ka hortagaan
kaasi wuxuu ahay nuur siciid tahliil oo ka warbixinayay waxyaabaha qarxa oo ciidamada ammaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka hortageen kadib markii lasoo dhigay qeybo ka mid ah degmada waaberi ee gobolka banaadir wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiska xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa kulan wadatashi ah oo ku saabsan doorashada iyo siyaasadda oo ku saabsan aan idhaahdee doorka siyaasadda qaran u qabatay dhallinyarada gaar ahaan kuwa naafada ah ee gobolka banaadir maxamed nuur shariifka ayaa warkani inoo sii ambaqaadaya wahagaaga warkaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa maamulka degmada ceel berde ee gobolka bokool ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee degmadaasi iyadoona maamulka uu sheegay in ammaanka degmadu uu yahay mid aad u sugan gudoomiyaha degmada ceelberde ee gobolka bokool cabdirasaaq caweer cumar ayaa ka warbixiyey ammaanka degmada iyo deegaanada hoostaga waxa uuna sheegay in laga nadiifiyey kooxaha nabadiidka ee al-shabaab gudoomiyaha ayaana sheegay in nabadiidka al-shabaab aysan ka joogin degmada mar arintaasi ugu warbixinayay warbaahinta qaranka waxa uu yidhi aada bay u wanaagsan tahay degmada ceelberde amniga guud ahaan gobolka bokool meesha ugu ammaan wanaagsan weeyo wax nabadiidka uu saameyn oo ku leeyahay ma laha intaa xuduudda degmada ahna meelnaba kama joogaan nabadiidka markii degmada xuduuddeeda laga baxo ee degmooyinka kale dariska la ah sida xudur iyo ayaa laga galaa nabadiidka ma joogo degmada ceelberde ilaa yeed ilaa washaaqo iyo duurey dhulka la yidhaahdo dhulkaas ilaa qurac joome iyo abeesaale oo dhul aada u ballaaran oo ma laha nabadiidku oo ah ku tirsan xuduudda ethoobiya waxaan si wada jir uga shaqeynaa dowladda ethoobiya oo ciidamadeeda xuduudda joogo iyo ciidanka federaalka soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed yaa si wada jira ooga wada shaqeynaa marka aada buu wanaagsan yahay alxamdulilahi amniga dhinaca kale cabdirasaaq caweer cumar gudoomiyaha degmada ceelberde ayaa sheegay in xaalad bini-aadinimo ay haysato dadka ku nool ee degmadaasi taas oo saameyn ku yeelatay maadaama roobka guga uusan ka coran waxa uuna hay-adaha samafalka iyo ganacsatada ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii dadkaasi dhibaataysan loo caawin lahaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka u dhashayba iyo international community-ga beesha caalamka iyo hay-adahaba waxaan ugu baaqaynaa iyo dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleed koonfur galbeed inay eh, dadkaas eh, soo barkacay iyo abaaraha dadka ay saameynta ku yeesheen ee ku naqan degmada ceelberde oo eh, xuduudda ethoobiya ah aada uga fog caasimada inay la soo gaaraan wixii kaalmo ah ayaan ugu baaqaynaa ceelberde ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka maamulka koonfur galbeed ee weli ay ka taagan yihiin xaaladaha nololeed ee kuwaas oo dadka ku nool saameyn xoogan ku yeeshay in ka badan afar boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay mashruuc afarin afurin ah kaas oo laga loo sameeyey dadka danyarta ah ee ku nool xerada rajo ee magaalada muqdisho muxudiin macalin cabdulle ayaa warkani inoo sii eegaya mashruuca afurinta dadka danta yar oo uu fulinayo ururka gargaarka iyo horumarinta xamdi oo taageero ka helaya dowladda sacuudiga waxaa ka faa'iidaystay in ka badan afar boqol oo qof oo ka mid a qoysaska barakacyaasha ah ee ku nool xerada rajo degmada wadajir ee gobolka banaadir mas-uuliyiinta xamdi organisation ayaa mashruucan ku sheegay mid si gaar ah ay ugu talagaleen qoysaska danta yar ee aan awoodin wax ay ku afuraan iyada oo dadka maanta ka faa'iidaystay ay isugu jireen rag iyo haween ay ka mid yihiin dad da-ah iyo weliba carruur agaasimaha ururka gargaarka iyo horumarinta xamdi sahre aadan bargaan ayaa u sheegtay telefishinka qaranka soomaaliyeed in mashruucan uu qayb ka yahay howlo ay ka wadaan muqdisho iyo qaybo kale oo ka mid a gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo ay ka faa'iidaysanayaan dad ku dhow laba kun oo qof dabcan waxaa loogu talagalay in la siiyo afurka oo ka kooban bariis wax yaroo qudaara iyo hilib iyo biyo iyo mushaali timir iyo moos aa la siinaa qof walba afar boqol oo qofaa ugu talagalnay sidoo kale xamd organisation for relief and development waxay ka bixinaysaa marka iyo baraawo baraawo waxaan ka siinaa afar boqol iyo konton qofood markana waxay la mid tahay degmadan wadajir afar boqoloo qofood isku duuduub waxa aan bixinno waxay tahay kun iyo laba boqol iyo konton qofood in aan siino marmar waxyaabo dheeri kale ah iska soo baxo waxaan uga mahad celinaynaa hay-adda ciisha kormeerkeeda iskale oo i c iyo dowladda sacuudiga oo maalgelisay gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir cumar cabdulla kaanso oo ku sugnaa goobta afurinta loogu samaynayay dadka danta yar ayaa muujiyey in howshan oo leh ahmiyad gaar ah ay uga mahad celinayaan ururka fulinaya ee xamdi annaguna waxaan rajeedaynaa insha allahu ka maamul ahaan in xamdi maaragta muxuu ahaa howsha hadda ay haysa ay noo sii ballaariso maadaama dadka jilicsan meeshaan ay ku badan yihiin waana runtii uga mahad celinaynaa arrin aad u qiimo badan dadkana waxtar u ah ummaddana inay isu naxariistaan maaragta muxuu ahaa xusinaysa waana arrin diinaya oo ilaahay uu nagu anfacnaa maaragtay dadkeena jilicsan annaguna u naxariisano qaar ka mid a dadka ka faa'iidaysta mashruucan ayaa u mahadceliyey mas-uuliyiinta horkacaya dadaalada loogu gurmanayo oo ay ku tilmaameen in lagu soo beegay xilli ay u baahnaayeen madaayaddan waa ku mahadsan yihiin afarka inoo keena wanaagsan biyaha sida bariiska iyo timirta aad iyo aadaan ugu mahadcelinayna alxamdulillahi solution waa ku mahadsan yihiin deeqdayna soo gaarsiiyeen waa cabitaan waa mashaaric waa bariis waa hilib waa dee alla kuu gooya moos timir adduunyada dhamaa sida khayr badan iyo cimri dheere caafimaadna ilaahay siiyo muxyidiin macalin cabdulle s n t v muqdisho dhegeystayaal guud ahaanba intaasi waxaan kusoo gabagabeynayaa warkii duhur oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warka iyagoo cidda u sheego waxa ay dib uga daalacan karaan isagoo sawir iyo qoraalba ah raadiyo muqdisho dotnet inta aan warka lamida kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu